أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dagaalka beriga dhexe ayaa si xiriira u socda maalintii lix iyo labaatanaad iyadoona gantaalada culculus ay isweydaarsanayaan dhinacyada dagaalamaya maliishaadka ashaaraldirarka iyo booliska ayaa si bareer ah qof shacbaha ugu dilay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya ganacsade soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa werbiyo duhurgelisay degmada xagar ee wilaayada islaamiga jubbada hoose iyadoona arrintaas weyn ay u soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaas weeraro lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya roobs weyn loogu diirsaday ayaa ka da-ay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga baay guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka galgaduud iyo hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay lixda bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dagaalka bariga dhexe ayaa si xiriir ah u socda maalinkii lix iyo labaatanaad iyadoona gantaallo culculus ay isweydaarsanayaan ah, dhinacyada dagaalamaya haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan inooga diyaariyey walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare maalinkii lix iyo labaatanaad oo xiriira waxaa socda dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo yuhuudda oo isku dhinac ah iyo dowladda iiraan iyadoo duqeymo aad u culus dhinacyadu ay isweydaarsadeen saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka yuhuudda iyo kuwa maraykanka ayaa duqeymo aad u culus ka fuliyey magaalooyin waaweyn oo ku yaala gudaha iiraan oo ay ka mid tahay magaalada asfahan sidoo kale duqeymaha ayaa waxay ka dhaceen magaalooyin ay ka mid yihiin tehraan iyo tabriis iyadoo lasoo werinayo dad shacab ah oo ku waxyeeloobay iyo xarumo rayid ah oo la beegsaday dhankeeda dowladda iiraan waxa ay qaaday weeraro sawaariikh ah duhurnimadii maanta ayaana qaraxyo aad u xoogan laga maqlay magaalada talaabiib kadib markii ay gantaallo ku hoobteen sidoo kale deegaanada dhaca xuduudda u dhexaysa falastiin iyo libnaan ayaa laga soo sheegaya weeraro duqeymo ah iyadoo ay halkaasi isku horfadhiyaan ciidanka yuhuudda iyo maleeshiyaadka isugu yeeray xisbullah waad mahadsantahay cali yare maleeshiyaadka ashaaldirarka liubooliska ayaa si bareer ah qof shacbaha ugu dilay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya warbixinta warkani waxaa eegayaa saadiq muumin maleeshiyaadka riddada ee layuu booliska ee dowladda xabashida itoobiya u adeegsato gumaadka shacabka muslimiinta ah ee soomaali galbeed ayaa afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxa ay dil iyo xirig u geysteen dad rayid ah oo ku nool deegaanka shilaabe ee gobolka qoraxey oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya maleeshiyaadkan arxanlaawayaasha ah ee ku bahaloobay dhiigga shacabka muslimiinta ah ayaa lasoo warinayaa in shalay si bareer ah ay u dileen qof shacab ah oo lagu magacaabi jiray cismaan cabade faarax kaas oo ka mid ahaa xoolo dhaqatada ku nool tuulooyinka hoos yimaada degmada shilaabo dilkan foosha xun ay maleeshiyaadku geysteen ayaa dadka deegaanka si weyn uga caroodeen waxaana ay sameeyeen banaanbax ay kaga soo horjeedaan ficilkaasi iyo guud ahaanba tacadiyaadka maleeshiyaadkani ay ka wadaan degmadaasi isla maleeshiyaadkii dilka geystay ayaa lagu soo warramayaa in haddana ay beegsi gaar ah bilaabeen rasaasna ay ooda kaga qaadeen dadkii mudaharaadayey iyadoona degmada shallaabo ay ku xirxiran yihiin shacab u baahan ehelada qofka la dilay dilkan oo u dambeeyey ee ka dhaca degmada shallaabo ayaa qayb ka noqonaya tacadiyaadka iyo xasuuqa joogtada ah ee maleeshiyaadka dabaqoodhiga u ah xabashida ee layuu boolisku ay ku hayaan guud ahaan shacabka muslimiinta ah ee soomaali galbeed waad mahadsantahay saadiq ganacsade soomaaliya ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xili ay sii korortay dilalka iyo babka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi sida uu ku waramayo khaalid xasan wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa waxa ay sheegayaan in laba ganacsade oo kasoo jeeda soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay qeyba ka mid ah dalkaas ila wareedyo xugugaal ah oo ku sugan koonfur afrika ayaa sheegay in dilka koowaad iyo labaad ee loo geystay ganacsatada ay dhaceen maalin ka hor mid ka mid ah ganacsatada ayaa lagu dilay dukaan uu ka shaqaysanayay oo ku yaala xaafadda kuyaza ee degmada khayelishta ee magaalada cape town ninkan oo lagu magacaabi jiray cabdisamed axmed maxamed ayay kooxa burcad koonfur afrikaan ah ugu dhaceen goobtiisa ganacsiga halkaas ayayna ku dileen sida uu xaqiijiyey mid ka mid ah soomaalida ku dhaqan wadankaas ciidamo ka tirsan booliska koonfur afrika ayaa lasoo weriyey in dilka kadib ay gaareen goobta sida caadada u aheedne ma jirto cid ay ciidanka boolisku usoo qabteen dhacdadaas ganacsadaha labaad oo lagu magacaabi jiray xuseen ilkacase ayay kooxo hubaysan ku dileen magaalada durban ee ka tirsan gobolka kawazulu natal ee dalka koonfur afrika dilalkan ayaa ka kala dhacay magaalooyinka cape town iyo durbaan ayaa ku biiraya silsilado dilal ah oo kooxo burcad koonfur afrikaan ah gudaha dalkaas ay u geysteen soomaali badan oo halkaas u shaqo tegay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa warbiyood u hirgelisay shacabka ku dhaqan degmada xagar ee wilaayada jubbada hoose iyadoona arrinta ay si weyn u soo dhaweeyeen bulshada qaybaheeda kala duwan walaalka cabdiwaab maxamed bukhaari ayaa tafaasiisha warkani eegaya iyadoo laga jawaabayo codsi ka yimid bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada xagar ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose kaas oo ku aadan helista biyo ku filan xilliyada ay roobabku daahaan ayaa la isku dayey in ceelbiyood loo qodo balse lagu guuldaraystay kadib markii magaalada iyo nawaaxigeeda laga waayey goob biyo la cabbi karo leh intaasi kadib xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa go'aansatay in degmadaasi laga qodo warbiyood ka weyn kana waaris dheer kuwa yaryar ee haatan magaaladaasi laga isticmaalo waxaana ugu dambayn xarigga laga jaray warta degmada xagar injineerkii gacanta ku hayay warta ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka qoday degmada xagar ayaa isaga oo ku sugan gudaha warta waxa uu faahfaahin ka bixiyey hawsha uu gacanta ku hayo sidaas aawadeed marka warta waxaad arkaysaan inay boqol mitir oo isku weerar oo afargees ay tahay hoosna ay u qodan tahay ilaa shan mitir marka saas aawadeed warta marka oo cabir ahaan iyo qaad ahaan biyaheeda la fiiriyo waxay qaadaa afar boqol oo kun oo mitirkiyu marka wartaas waxay la qodahay saacadaha la qodahay qalabka qoday waad arkaysaa gaadiidkii baabuurtii iskarogyaalka ahay intay la egyihiin baltoosarada baalooyinkii kulli bahashii boglaynta qoyaanka qodaysa kulli waad arkaysaan saacadaha la qodayn waxaana bilaabnay ramadaanka siddeed iyo tobankii bishii oo ramadaan maantoon marayna ramadaan soddonkii ramadaan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan ayay noo soo gabagabowday waxaa la qodayay oo shaqadada ay socotay kow iyo toban maalmood iyo kow iyo toban habeen habeenkii waxaa la qodayay ilaa siddeed saac maalintiina waxaa la qodayay siddeed saac waa lix iyo toban saacadood halka yoom ilaahay subxaanahu watacaala ayaa noo suurtogeliyey allah ku mahadsan intaasi kadib sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ahna xubin ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta ayaa kelimad ka jeediyey munaasabadii xarigga looga jarayey warta cusub ee degmada xagar waxaa runtii anuu nasiib ii ah wartaan maalintii xarakadii ballan qaadaysa waa joogay odayaashan waa isla joognay maalintaas bilaawgeedii ayadoo markaa la bilaabayna maalin haddana ayadana waa soo maray ama mar labaad bay ahayd maantana ilaahay subxaana wa tacaala ayadooba lasoo khatimay oo la soo gebagabay shala markaan meesha tagnaa waxaan yidhi wartaan gelaynaa kab laga galoo mala yidhi illinku waaba soo xirnayba bahashaa aragteenoo gacanka dheer baaba albaabkay u soo xirtay meel laga galoo male odayaasha dhaqanka degmada xagar ayaa iyaguna ka mahad celiyey warta weyn ee loo qoday degmadooda iyo sida ay ugu oonbixi doonaan inshaa allah markaan ka hadlo warta ilaahayaan ku mahadinaa ilaahayaa noo fududeeyey waa la qoday wartaas siday shalay aheyd iyo siday maanta tahay way kala tahay mahaddaan allah iska leh meel ay wartaale iyo meel ay waryeelinay maanta ayaan joognaa sharaftaasna ilaahay subxaana wa tacaala ayaa iska leh asagaan ku mahadinaynaa maamulkaan ku mahadinaynaa warta hadda aan kor joogno ee muxua alxamdulilaahi degmada xagar laga qoday ilaah baa ku mahadsan war weyn oo muxua alxamdulilaahi ilaahay agtiisa aan ka rajaynay inay na kaafiso ayaa maamulka islaamka u horeeya muxuaha u hogaaminaya abu ubeyda iyo garbihiisa ay muxua alxamdulilaahi ay ka qodeen ilaah baa ku mahadsan waafajintaas Ee, annagana in badan aan daba joognay oo muxuu alxamdulillahi arrintaa aan een, aan doonaynay ilaahina wuu nagu kaalmeeyey een, insha allahu tacaala waxaana ka rajaynaynaa taas iyo wax ka badan in deegaanka ay ka qabtaan ama muxuu alxamdulilaahi biyo ku saabsan iyo wixii kaleba muxuu alxamdulillahi taf- fasaa'il ah insha allahu tacaala warkayga waxaan ku soo koobayaa war qiimo leh oo muhiim ah ummaddaasi muxuu ahay deegaanka degan ee islaamka muxua alxamdulilaahi ku nasab- u nasab sheeganaysa ayaa loo qoday waa mahadsan yihiin ilaah baa ku mahadsan awalan bacdama haddana waxaa ku mahadsan maamulka islaamka wabilaahi towfiiq awalan allah mahadle allah inaga dhigay dad muslimiin ah ee ina soo gaarsiiyey maanta oo bisha rabadlaan iideedii ciidulfitri aan tukunay ee ayna ku soo beegantay ciidul isbuuc oo jimco ah oo maal- ayaantii khayaarka badneed ee ku soo beegantay iyo gebagabadii xafladdii wartii caamka ahayd ee baahida badan loo qabay ee ay walaayadeena jubbada hoose ay hooshii hormu- ay ay hormuudka ahayd ilaa heer xaraka ay inoo soo diyaariyeen shaqadeeda maanta lasoo gebagabay awalan allah mahadle allahaas kadib een, hooshii walaayadii gobolka jubbada hoose iyo xarakadii ee hawshan noo soo gebagabeysay horta caamka ah alxamdulilaah war weyn inay xagar nooga qodaan annagana wax badan aan ka codsannay codsigiina ilaahay noo aqbalay ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yoonis wartan waxaa la bilaabay siddeed iyo tobankii bishii een, ramadaan baa la bilaabay shaqada bilaabatay Ee, ka horna diyaargarowgeeda iyo qorshaheeda baa lagu jiray intaas ilaahay markii noo bilaabeenna juhdi badan baa biyeen walaalaha maanta oo aan joogno bishii shawaal kowdeedana waxay joognaa gebagabadii wartii waxaa markii lais- laisku soo khulaasay oo intii shaqadan socotay intii shaqadan socotay waa kow iyo een, toban maalmood baa shaqadan socotay habeen iyo maalin waa shaqaynayeen walaalaha marna ma istaagaynin habeenna waa shaqaynayeen maalintiina waa shaqaynayeen Een, waxaa la yidhi mogtay sadar muuqdo su-aal ka dhan maanta qofkii een, daraad markii waxaan la bilaabay goobjoog ahay iyo qofkii hadda maanta fiiriyo meeshii waxa yaalaan iskuma dhow aad baa waran nooga qoday waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala ha noo barakeeyo umad ilaahi ha- ha noo xafido ilaahi ha noo sugo amthaashu ilaahi ha noo badiyo warta laga qoday degmada xagar ayaa haddii uu roobka guga si fiican u do'o waxaa la rajaynayaa in ay buuxsanto taas oo ka dhigan in dadka degmadaasi biidnillaah aysan qabi doonin baahi biyo la'aaneed sida haatan ka taagan degmadaasi oo ay gureen dhammaan warihii yaryaraa ee magaalada ku hareer yaalay mahadsanid bukhaari weeraro lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay ee koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay ah dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose sidoo kale mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka buufo ee hoostaga degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose dhanka kale gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka dayo ee hoos tagta degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya dagaalka intii u socday waxa uu dab xogan qabsaday teenada slimiyiinta ee ku dhex itiilay gudaha xerada waxaana jirta khasaa'ir nafeed iyo mid hadiyadeed oo ka dhashay dagaalkaasi oo kusoo gaaray kufaarta kenya balse inta uu gaarsiisan yahay lama soo lama hayo roob mahigaan ah oo dadka iyo dunyaduba si weyn ugu diirsadeen ayaa ka da-ay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga baay ilees cabdulaahi ayaa warbixintan ka diyaariyey umuurtaasi
waa safar saacado badan qaatay oo aan isku marnay dhul boqolaal kilomitir ah oo aan ugu kuurgalnay jawaanib kala duwan balse markan aan warbixintan ku eegi doonno qayb ka mid ah socdaal ka soo bilowday degmada labaatin jirow aana ku marnay deegaanada afgooye bafo dalandoole samakaay lughabar raydaba garasgod basiqcadde ilaa doodaale oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay ayaan kula kulannay dadyow kala duwan markaanse muhiimaddu waa in xoga aan ka helnaa xaaladda roobaad ee gobolka iyo inta meelood ee hadda ku diirsatay dhibicdiisa geeleyda oo lagu tilmaamo dadka ugu xog ogaalsan xaaladdan barbaxooduna uu waa beri weliba taagan yahay haddii ay abaar jirto ayaan safarkan kula kulannay waxayna isugu jireen kuwa helay dhibicda roobka iyo kuwa weli naawilaya balse dhegahoodu ay soo gaartay in roobkii uu bilowday uu baryo dhow uu ku soo fool leeyahay haddii allaah uu qadaro waxaan ugu horeyntii kugu soo dhoweynayaa mikrofonka idaacadda islaamiga heel andalus adoo ku bilaabaya magacaaga iyo halkaaad ku sugan tahay walaala warto alxamdulilah ilaahay baa mahadle anaga mukhtaar nuurow saaq yaaliyare geelan mayka barbahay bafa ilaahay baa mahadle kolley wadankii yo annagadahaay higge ilaahay mahadlehe labaatan jaro untii gaasungujeeda mandhar ala sheegay alxamdulilah ilaahay nicimadiis walaahi wadankan geelaka barbaxi ummad oo unaga ha ka dhaxa safarnay yala saaranaynay weligiis geelan hataa shiimada iyo xoogaga maanaha wadanka taalay alxamdulilah nabadgelyada taalay
waxaan ugu horeyntii kuugu soo dhoweynayaa mikrofonka idaacadda islaamiga hal andalus adoo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aan wada joogno waqti xaadirkan aniga magacayda cabdibare macalin laydhahaa geelan bakole kusoo guuriyo beekaana bafe doolan doole agteeda ku barbaxay inaan wadankan roob ku daano noo sheegay meeshaan u soconnaa
maxamed isaaq bdinuur reer warmure deegaankii hati roob hanin bilaawodi meel nin diro ilaahay dowla og wal ilaahay kaaytisa u ilaahay inimay fadaane dad i duunye ini goboob hasal i habriir ilaahay nasi yan baahagna ilaahay waan ku fadaan wal banaadan shanaw ma'e walaalayaalow risaasa ogdin insha allah waxaan guddoonsiin doonaa hadiyad maalmaha ciidda maadaama lagu guda jiro idaacadda islaamiga ee andalus ay kuugu talagashay insha allah
magaagay manuur mad'eedan ibdunuur xasan yalare meel bari dheer leeraw yarooga iyo magaydaala meel leeraw ilaa bafa iyo andhaale yatiigana kulley wal roobay hatula harin bilaawday sanadkan horey hayti dhibaatada lankasta waa bariya hayti diisa la fadhaati war roobay wala hanin bilaawday meelan lama eel dhunsay dhalow il labaatan jarow dhahday afatayaadya biyo idaashe ila gedoodiye bay gaduud meel ah bay koolkas hataa wala ka dheegni kolley alxamdulilah hata dhibkii mareedi hata madan inta lankahay inta lan garguurde inta wallakahele inta waldhow inta wiin yalena dheeftiye hatana ti horle hataa sugu hayn ilaahay hoobninka ogolaada insha allah biidin illaahi tacaalaa
insha allah waxaan guddoonsiin doonaa hadiyad maalmaha ciidda maadaama lagu guda jiro idaacadda islaamiga ee andalus ay kuugu talagashay insha allah safarkaagana inuu kuu fudaada rajeynanaa biidin illah sidaba aan horay uga dhawaajinay waxaa sidoo kale jira kuwa aanan weli helin raxmaddan balse cindiga ku haya in mar un daruurtu ay curan doonto caanuhuna ay noqon doonaan kuwa camimo goob weliba oo ay dadku joogaan ananuuro alcer nuuro maalingal ere deegaanka bafu haddaan gugaan sugaynaa deertiba abaara hayste guhor abaara hayste balaawad hadda gaaro humaakumaakuma walna mahana deeran dhowaa dheera ma ushin urso inta mar ararka sheegay intii hawaalgadoor intii birkaas ku er maan ararka sheegay ma aragna un waxaan markan ka soo tallaabnay laamiga buurhakaba waxaana soo galnay mar kale jawi daruurtu ay ku haraynaysa carkuna uu bixinayo fariimo roobaad waxaan soo soconnana bisiqacda ayaan nimid ilaa aan soo gaarnay buurta weyn ee doodaale oo dusha sare ay ka harayeen daruuraha saxansaxada roobaad ayaan sanka la raacnay dhaguhuna waxay si degganaan ku jirtaa ay u maqlayeen dhawaqa shimbiraha kala duwan inkastoo weli baay aysan weli si siman u wada roobaysan haddana tani waa bilow geelu waa uu gaaxi doonaa lo'duna waa ay dinaahin doontaa calafkuna isagoo cagaaran ayuu camimi doonaa dhulka daaqeed sidaba aan rabbigeenna ka rajaynayno guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad ee gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka galgaduud iyo hiiraan aynu ku horumarino walaalka marwaan iyo wilaayada galgaduud xilli wilaayaadka islaamiga ah ay si toosa uga socdaan howlaha guddiga gurmadka abaaraha ee isugu jira biyodhaaminta iyo raashin qaybinta guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlo raashin qaybin ah ka furiyey degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda guddiga gurmadka abaaraha ayaa halkaasi bulshada ay saameynta ku yeelatay abaarta uu qeybiyey raashin nooc walba leh waxaana raashin qaybintaasi ka faa'iidaystay ilaa afartan qoys oo ku dhaqan degmada ceelgaras iyo deegaanada hoostaga qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iidaystay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalusa iyagoo ka warbixiyey gurmadka la gaarsiiyey aniga waxaa la yidhaahdaa maxamed yuunis axmed dadka loo qeybiya masaakiinta danyarta ilaahay baa ma- ku mahadsan anigana maaragtay saddex rubac iyo caag saliida haa ilaahay baa ilaahay baa ku mahadsan walaayadu maaragta allaha kor ka dhigo aad baa loo liita ilaahay samada ha naga waraabiyo walaayaduna waa ku mahadsantaa diintan kor allah ka dhigo cadowgoodana allaha qabto allaahu akbar
raac iyo caag saliida aan aan hela dareenkaygu waa aada ugu fiican yahay alxamdulilah ilaahay mahadda iska leh xilliga ay ku soo aaday waa xilli iska kulayloo xamaasaddu iska kacsan oo aada loogu baahno bismillaahi raxmaani raxiim aniga waxaa la yidhaa daahir yuusuf maxamed garas halkan waxaa ka jira dad tabaalaysan oo maamulka islaamiga ah oo dad tabaalaysan wax ku siinaya maamulka islaamiga ah jooga anugu ka hor wax keenay war ma hayo waa kaa dareenkayga waa nabad qabaa waa ka nabadan dareema nabadan dareema iyo caafimaad cali cise axmedaa la yidhaha magacayga degmada calgar waxaa ka jira dad tabaalaysana raashin loogu qaybaa waxaa u qaybihaa guddiga gurmadka abaaraha dad tabaalaysana loogu qaybaa raashin waxaana ugu qaybihaa guddiga gurmadka abaaraha waxayna ku qaybinayaan degmada calgaras dareenkayga waa dareen nabadeed haa raashin waa haysanaa maya aad iyo aad hawl fiican waay oo aad iyo aad u qiimo badan cabdicasiis dahar cabdilmada calgaras gurmudka raashin iyo sokor iyo bariis iyo saliid waa fiicano waa fiican maxaa cabdi maasha allah ilaahay hanab ha barakeeyo muslinkinis annagana allah noo daaweeye xaajada waa iska kurusha allah islaamka waa iskaga baahan soo aaday saddex magacaygu waa asli xaashi culsu magaalada calgaris ayaan ku sugan saddex arbac iyo aag saliida xilligu waa xilli kulul ilaahay xalkiisa ogya madarqaaga waa yeersaaqada rabta ilaahay hana siiyo walaalayada islaamka ilaaha guuleeyo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli wada howlaha uu ka fulinayo deegaanada abaaruhu saameeyeen iyadoo si isdabajoog ah uga socdaan howlaha guddiga dhammaan wilaayaadka islaamiga sidoo kale warbixinta ku saabsan wilaayada hiiraan oo guddiga gurmadka ay gaarsiiyeen dad tabaalaysan gurmad loo baahnaa waxaa warbixintan ka diyaariyey sadaq muumin guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa sii kordhiyey gurmadka la gaarsiinayo bulshada abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada hoostaga wilaayada hiiraan waxaana xusid mudan in guddiga gurmadka abaaraha ay gurmad raashin qaybin ah gaarsiiyeen dadka ku dhaqan deegaanka booco iyo tuulooyinka hoos yimaada raashinkan oo ka koobnaa nuucyo kala duwan sida bur bariis sokor iyo saliid ayaa waxaa ka faa'iidaystay konton qoys oo ah dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaanka booco iyo tuulooyinka hoos yimaada qaar ka mid ah bulshada raashinka loo qeybiyey oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus ayaa ka warbixiyey deeqda la soo gaarsiiyey anagoo jooga degmada booco maxamed maad amiin la yidhaahdo maanta alxamdulilah ilaah baan ku mahadinaya mahadana allah iskale waxaana helnay raashin gargaar ah ilaahay inaa ku mahadsan walaalka noo keena waxaan ugu mahadnaqaynaa ilaahay khayr ugu bedelo muslimiintana ilaahay gacanteeda kor ka yeelo gaalada ilaahay naga jibiyo ilaah taas ka rajeehaynaa xasan warsan deegaanka booco gundiga abaaraha uu la siiyey haaf buro haaf bariis haaf sokor caag saliida gaalada allaha jirto muslimiintana kor allaa u qaado wallah billahi towfiiq magacayga axmed cali waaye islaamka ilaahay kor ha u qaado raashiin ayay gargaar ayayna siiyeen ilaaha mahaddaas iskale alxamdulilah rabbilcaalamiin islaamka allah kor ha noogu qaado gaaladana allah naga jibiyo waa cadow waaye waddanka ayay ku soo duushay ilaahayba aa naga qabto allah qabo karo ilaahana u sheeganaynaa kolaalna waana hayaa inuu alla roobna siiyo oo dhulka noo soo marasheeyana allaan ka baryayn bismillaahi raxmaan raxiim dagaalkeedu waa doola biciid raashin baa nala siiya ilaah waa ku mahadsan islaamka hor allah ka dhigo taa, eh, gaalo allah ha jibiyo roob ilaah noo keeno meel dar allah ka bixiyo diinta hor allah ka dhigo magacaygu waa muraado dhaqane cumar degaankaygu waa booco raashinkan sharafta badan mujaahidiinta noo keena khayr allah siiyo waa ugu mahadin u jiray xasanaad allah ka siiyo cadowgaya gaalada allah ka jibiyo dhanka kale naqiib axmed cismaan axmed jihaad oo xubin ka ah guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo kelimad ka jeediyey goobta raashinka lagu qaybinayay ayaa bulshada ugu baaqay in ay mujaahidiinta u duceeyaan iyaguna ay iskaalmaystaan bismillaah alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh allihii naga yeelay muslimiin allihii isku kaaya keenay allihii na fahamsiiyey inaan isgargaarsanno inaan isgargaarsanno oo annagu aan isgacan qabanno alliheenna fahamsiiyaa iskale mahad maantay aan ku joogno degmada booce wilaayada hiiraan waxaan ka qaybinnay maanta annagoo ah guddiga gurmadka abaaraah ee wilaayada hiiraan waxaan qaybinnay degmadan loo qaybiyey konton qoys oo dad tabaallaysan ah oo dadka abaaruhu ku dhifteen ah intaa toban jibbaarkeedoo baahanoo la miduhuna way jiraan konton kaas qoys maanta waxaan siinay qoys walba rubac sokora rubac bura rubac bariisa iyo caag saliida in sha allah waa deeq aad u badan ilaahay baana ku mahadsan intii soo dhiibtayna miisaanka xasanaadka allah u saaro ee waxaana ka faa'iidaystay maanta konton qoys waxaad ogaatiin walaalihiin mujaahidiinta in kastay dagaallo iyo gaalo la dirir ay ku mashquulsan yihiin haddana idima iloobin halkaasay idinka soo xasuusteen wayna soo direen gaarsiiya dadkeennay dhaheen naguna salaama intaa hadday maanta qaataanne wax kalena rabbiyaan ka sugaynaa rabbi gacantiisaa weyn haddayna soo gaaraanna mar kale iyo mar kale waan soo gaarsiin doonnaa insha allahu salaantaasna hanala ka gaarsiiyey dhaheen waana mahadsan yihiin miisaanka xasanaadka allah u saaro annagana maanta konton qoys waa idin soo gaarsiinay waana qaybsateen dadkiin sida dadka u soo xusheen si aad u wanaagsan ay ahayd maamulku wuu ka shaqay maantay dadka dadka u daranay keeneen dadka kalena way ku qanacsan yihiin insha allahu intaasaan ku soo kooba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalusa xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madlaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu